إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dagaallo culus ayaa lagu qaaday isbaarooyin ciidamada dowladda federaalka u yaalay qeybo ka mida degmooyinka magaalada muqdisho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro culus ku qaaday ciidamada kenya iyo kuwa dowladda farmaajo ee ku sugan kulbiyow iyo degmada awdheeg leh faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax xooggan oo maalintii shalay lagu dilay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka garas baalley ee dowladda federaalka ehelada iyo nabadoonnada ku dhaqan degmada jamaame ayaa si kulul kaga hadlay dilkii shalay maraykanku u geystay suldaankii beesha abargidir ee jubbooyinka laba carruur ah ayaa ku geeriyooday dab ka kacay guri ay ka degganaayeen tuulo hoosagta magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud wasiirkii hore ee wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka puntland ayaa ku geeriyooday xarun caafimaad oo ku taala magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer waxaa isa soo taraya cabsida laga qabo in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay maamulka galmudug iyo ciidamada jabuuti ay ka faramuroojiso magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud abaalmarino qaali ah ayaa la guddoonsiiyey ardaydii ka qalinfulay machadu shareeca litacliim alcaali ee dhowaan lagu soo xiray qaybo ka mida wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bokool tirada dadka ameerikaanka ah ee u dhintay koronafirus oo ka gudbay in ka badan afar boqol oo kun iyadoona maalintii shalay oo keliya ay u dhinteen in ku dhow afar kun oo ameerikaan ah آياته موزونة من ربنا الرحمن intaasi waxay ahaayeen qodobada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan haatanna ku soo dhowaada warkii oo fidsan dagaallo culus ayaa lagu qaaday isbaarooyin ciidamada dowladda federaalka u yiilay qeybo ka mida degmooyinka magaalada muqdisho warkaas iyo war kale oo ku saabsan faahfaahino looga helayo qarax xooggan oo maalintii shalay lagu dilay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka garas baalley ee dowladda federaalka waxaa ka waramaya maxamed daahir calasow saacadihii la soo dhaafay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay qaadeen dagaallo iyo qaraxyo ka dhan ah ciidamada shisheeyaha iyo kuwa soomaalida ah ee ku daaban xalay magaalada muqdisho waxaa ka dhacay dagaallo xoog leh oo lagu qaaday isbaarooyin ay soo dhigteen askarta dowladda federaalka weerarka koowaad ayaa lagu qaaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo isbaaro ay u tiilay cisgoyska caymiska degmada yaakshiid ee magaalada muqdisho dagaalka ayaa ahaa mid aad u xooggan oo laga maqlayay degmada yaakshiid iyo qeybaha kale ee muqdisho sidoo kale isla xalay ciidamada xarakatu shabaabulmujaahidiin waxa ay weerareen isbaaro ciidamada dowladda u taala biyodega xaafadda suuqa xoolaha degmada hiliwaa ee magaalada muqdisho meelaha ay dagaalada xalay ka dhaceen waxaa ka mid ah deegaanka kulbiyow halkaas oo ciidamada shabaabulmujaahidiin ay ku weerareen askarta kenya lamana oga khasaaraha soo gaaray ciidamada shabaabulmujaahidiin ayaa sidoo kale xalay weerar ku ekeeyey ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan degmada owdheegle ee gobolka shabeellaha hoose shalay ayay ahayd markii laba qarax lala eegtay ciidamo ka tirsan shisheeyaha iyo kuwa dowladda kuwaas oo xiliyo kala duwan ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada shanaanbood iyo danow ee shabeellaha hoose waxaana jira khasaarooyin kala duwan oo soo gaaray askartaasi dagaaladan iyo qaraxyadan ayaa ku soo aadaya xilli xoogo dheeraad ah laga helayo weerar qarax ah oo shalay barqadii lala beegsaday mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka kaas oo ka dhacay isgoyska ex control afgooye ee magaalada muqdisho qaraxa uu ahaa mid aad u xoogan ayaa waxaa lala beegsaday gaari qooqan ah oo ay la socdeen saraakiil ka tirsan maamulka garasba'ley ee dowladda federaalka iyadoona ay ka dhasheen khasaare xoogan oo dhimasho iyo dhaawac leh soona gaaray mas-uuliyiintaasi inta la xaqiijiyey waxaa qaraxa lagu dilay guddoomiye ku-xigeenkii amniga iyo siyaasadda deegaanka garasba'ley oo lagu magacaabi jiray cabdirashiid cali dubad iyo sarkaal kale oo isna lagu magacaabi jiray cali maxamed macalim iyo laba askari oo ilaaladooda ka tirsanaa waxaana intaas dheer oo qaraxa ku dhaawacmay lix askari oo ka mid ahaa ilaalada saraakiisha lagu beegsaday qaraxa waxaa gebi ahaanba burburay gaariga ay wateen saraakiisha dowladda federaalka ah ee lagu beegsaday qaraxa ka dhacay ex control afgooye war rasmi oo kasoo baxay xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa lagu sheegtay in qaraxaasi lagu dilay laba mas-uuli askar ilaalo u ahaa xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa maalmihii lasoo dhaafay aad u sii kordhisay qaraxyada qorshaysan iyo dagaalada ay ku beegsanayaan askarta shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka waxaana howlgalladan ay ka dhacayaan goobo xasaasi ah oo ammaankooda si aad ah loo adkeeyo ehelada iyo nabadoonnada ku dhaqan degmada jamaame ayaa si kulul kaga hadlay dilkii shalay maraykanku u geystay suldaankii beesha habargidire ee gobolada jubbooyinka faahfaahinta warkaas waa kan maxamed cali aadan xilli shalay duleedka jamaama lagu dilay suldaan maxamed cabaas axmed diirshe oo ahaa suldaankii beesha habargidir ee gobolada jubbooyinka ayaa dilkaasi gardarada ah ee uu maraykanku geystay waxaa ka hadlay ehelada suldaanka iyo nabadoonnada ku nool jamaame ehelada suldaanka ayaa sheegay in suldaanka xilligii la dilayay uu ku socday beertiisa islamarkaana ay beegsatay diyaarad kuwa duuliya la-aanta ah waxay iska fogeeyeen in suldaanka uu ka tirsanaa al-shabaab iyagoo carabka ku adkeeyey in suldaanka uu ka shaqaynayay danaha beesha uu hoggaanka u ahaa iyo in wanaag ay kula dhaqanto deriskeeda horayuu dadka masaakiinta inta u duqeeyo oo ilmaha u laayo oo masaakiinta u dilo oo islaamaha u laayo oo caruurta u laayo wuxuu yidhaahdaa sargaal shabaabahaan dilay sargaal hebelahaan dilay haddii waa dhagar iyo qaacinnimo iyo gaalnimo isaga ku jirta iyo cawtirnimo wuxuu u dilay ma ahayn maxaa cabaas inta aan ka naqaanay shabaabna ma ahayn sarkaal shabaabna ma ahayn suldaan soomaaliyadoo ahaa khaasatan suldaan beeleedoo ahaa beeshii oo suldaanku u ahayaa joogtoo taaganoo annagaa ka mida oo heladiisiiya haddaba ma ahayn sarkaal shabaaba ninkaas hadday sheegteen iyo haddii ay hadda sheegan rabaanba ma ahayn asagoo beertiisii usii socdo intaa danihii ummadda soo qabtay beertiisii usii socda oo beertiis inuu fasha rabay inay ku dileen meel saddex kilomitr u jirta degmada jamaame dhinaca kale nabadoonnada beelaha iyo waxgaradka ku dhaqan jamaame ayaa aad u dhaleeceeyey dilka maraykanka uu u geystay suldaan maxamed cabaas axmed diirshe maraykanka ayay ku tilmaameen inay tahay dowlad xasuuq ka wada dalka soomaaliya iyadoo beegsanaysa dadka ka dhex muuqda bulshada haweenka iyo caruurta anoo oo nabadoonnada degmada jamaama ka mid ah waxaan u arkaa duqeynta uu duqeeyey suldaan maxamed cabaas maraykanka inay tahay baadil qalad cad ah suldaanka suldaan soomaaliyeed ayuu ahaa khaasatan beesha hawargid ayuu suldaan u ahaa nin ummadda muslimiinta u adeegaya ayuu ahaa nin beeraley oo maskiin ah marka maraykanka waa dulan bay ku duqeen insha allahu tacaala waxaan halkan aan rabaa inaan ka cambaareeyo oo falkii waxushunimada lahayd oo maraykanka uu caadaystay damanahan marka ugu horeysana maaha mar labaadna maaha mar saddexaadna maaha ummadda soomaaliyeed inuu ku xasuuqo diyaaradihiisa asagoo kuma marsoonayo al-shabaab waaye iyo waxyaabo aan loo baahnayn kuma marsoonayo sanadkii tegay ayay ahayd markii diyaaradaha maraykanka ee duleedka degmada jamaame ku dileen suldaankii beesha jareerweyne ee jubbooyinka suldaan cabaas maxamuud xaaji laba caruur ah ayaa ku geeriyooday dab ka kacay guri ay ka deganaayeen tuulo hoos tagta magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud warkaas iyo war kale oo ku saabsan wasiirkii hore ee wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka puntland oo ku geeriyooday xarun caafimaad oo ku taala magaalada burco waxaa soo gudbinaya haashim cabdinaasir wararka ka imaanaya magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud ayaa sheegaya in halkaasi ay ku gooriyoodeen laba carruur ah oo isku qoys ahaa geerida carruurta ayaa timid kadib markii uu dab ka kacay guri ay ku sugnaayeen hooyada dhashay carruurta oo la sheegay in ay umu laheyd ayaa sheegtay in ay la carartay cunugii ay umusha kula jirtay balse markii dambe ay aragtay carruurtii kale ee guriga ku jiray oo gubanaya waxaana carruurta guriga laga soo saaray iyagoo aad u gubtay wax yar kadibna dabkii soo gaaray sababtiis ayay u geeriyoodeen ilmahan geeriyooday ayaa da-dooda lagu kala sheegay laba jir iyo afar jir kala ahaa wiil iyo gabar waayihii dambe waxaa waddanka soomaaliya kusoo badanayay dabka ka kaca guryaha iyo goobaha ganacsiga kuwaas oo geysanaya khasaare naf iyo maalba leh dhinaca kale wasiirkii hore ee wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka puntland ninka lagu magacaabo cabdi ismaaciil boos ayaa saaka oo arbaco aheyd ku geeriyooday magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ee waqooyi bari soomaaliya warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegaya in cabdi ismaaciil oo maalmihii dambe ku xanuunsanayay magaalada garowe waxaana ugu dambeyntii uu saaka ku geeriyooday xarun caafimaad oo ku taala magaalada burco ee gobolka togdheer madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni iyo saraakiil kale oo ka tirsan dowladda federaalk ah ayaa ka tacsiiyeeyey geerida ku timid wasiirka hore ee wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka puntland ee la shaqeeya shisheeyaha duulaanka ku jooga waddanka soomaaliya dhinaca kale waxaa magaalada colombos ee gobolka ohio ee waddanka maraykanka ku dhintay safiirkii dowladda federaalk u fadhiyey dalka maraykanka kaas oo lagu magacaabi jiray cabdikariin cali cumar saraakiil iyo senataro ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka tacsiiyeeyey geerida ku timid safiirkii hore ee dowladda federaalka ee waddanka maraykanka muddooyinkii dambe waxaa aada u soo badanayay saraakiisha iyo xubnaha ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee u geeriyoonaya xanuuno aan la aqoonin halka kuwo kalena ay u dhinteen xanuunka coronavirus ee saameeyey guud ahaan dalalka caalamka waxaa isa soo taraya cabsida laga qabo in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay maamulka galmudug iyo ciidamada jabuuti ay ka faramoroojiso magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud warbixinta qodobkaas waa kan cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali iyadoo ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay ku sugan yihiin deegaano ku hareereysan magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galguduud ayaa waxaa isu soo taraya dadka siyaasadda iyo amniga u dhuun daloola ee sheegaya inay suuragal tahay in xarakadu ay la wareegto magaalada xubnaha maamulka galmudug ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ayaa kebla yuurara iyagoo aad isu ilaalinaya cabdisalaan yuusuf guuleed oo horey u ahaa taliyo xigeenka sirdoonka dowladda federaalka islamarkaana ka mid a dadka arrimaha siyaasadda iyo ammaanka ka falanqooda ayaa waxa uu sheegayaa in aan iminka laysku halay karin ammaanka magaalada dhuusamareeb waxaanuu faahfaahin ka bixiyey dhaqdhaqaaqyada xarakada shabaabulmujaahidiin ay magaalada daafaheeda ka wado magaalada dhuusamareeb maanta garoonkeedii qoorqoor wuu ku dhici waayey inuu ka dego gaalkacyo ka digay maraha dhulkuu soo mari doonaa sababtana waxay tahay magaalada eerboortka magaalada dhowr iyo koban kilomitr uu jiraah al-shabaab ayaa jooga habeen kastay soo weeraraan ciidamada meesha joogay jabuutiyaanka baylaxa bay ku jirtaa magaalo madaxdii galmudug waa dhuusamareeb ciidankii galmudug meel iskuma sheego maanta ceel dheere oo jidka gudceel iyo kalabaraha soddon iyo lixdan iyo afartan kilomitr u kale dhuusamareeb iyo gudceel u jira habeen dhowood waad ogeedo ta qabsadeenee shabaab maaragtay wixii yaalay dadkii dad kula dileen dadna ka dhaateen taliyaashii lagu laayay gaalkacay dhowr asbuuc ka hor bil laga jooga hadda cid lagu bedela ma jirto inkastoo heel federaal ahaayeen
ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa dhowr maroo hore waxay weerare ka fuliyeen duleedyada magaalada dhuusamareeb iyagoo ku dilay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwa galmudug iyo kuwa ka tirsan ciidamada jabuuti dhowaan mas-uuliyiin ka socota xarakada shabaabulmujaahidiin oo uu hogaaminayey weliga walaayada galgaduud sheekh cabdulaahi abuukhaalid ayaa duleedka magaalada dhuusamareeb waxay kula shireen mid ka mid a beelaha dhuusamareeb iyo nawaaxigeeda dega oo ah beesha cabsiye waxa ay labada dhinac ka wada hadleen in si buuxda loogu dhaqmo shareecada islaamka weliga walaayada galgaduud sheekh cabdulaahi abuukhaalid ayaa gebagabadii kulanka halkaa ka hadlay beesha reer cabsiye odayaashooda akhyaartooda waxadgaradkooda nabadoonadooda culmadooda dhallinyaradooda oo gogashaan dhigay meesha aan joognana waa meel saad ogtihiin deegaanka reer cabsi ah oo ka tirsan dhuusmareeb ka tirsan waaye runtii juhdi bixiyey iyo wakhti bixiyey oo runtii martiqaadkaasi gogashaasi fidiyey khayrkii iyo wanaaggii iyo maaragtay dadkii isfahankooda muslimiinta inay isfahmaan in maaragtay shareecadaas ilaahay subxaanahu watacaala dardargelinteeda in lagu dadaalo ummadda muslimiinta midnimadeeda iyo wadajirkooda in lagu dadaalo hadafku uu ahaa waxaan leenahay jazaakum allahu khayran intii hantaa la bixiyey iyo juhdiga la bixiyey ilaahay subxana wa tacaala miisaankiina aakhira idinka kabo geestooda odayaasha cabsiye ayaa waxay ballan qaadeen inay ka go'an tahay in shareecada islaamka la isku xukumo qabiilka reer cabsiye diyaar bay u yihiin diyaar bay u yihiin kitaabka alleh iyo shareecada islaamka wayna soo dhoweynayaan boqolkiiba boqol
kuwa qaata allah naga dhigo annagu waxaan diyaar u nahay oon soo dhowaynaynaa diinta islaamka ku dhaqankeeda iyo qaadashadeeda iyo xukunkeeda aan diyaar u nahay afka sheegnaga ma ahan ilaahay ee uuntaa og waa qalbiga mid iiga jirta waxaan diyaar anagu u nahay xukunka diinta islaamku tilmaantay inaan qaadanno oo ku dhaqanno sidaasaan diyaar u nahay sidaasaan qaadannay sidaasaan soo dhowaynaynaa cabdisalaan yuusuf guuleed waxa uu sheegayaa in dhuusamareeb oo keliya aanay ahayn ee ay jiraan deegaano kale oo xarakada shabaabul mujaahidiin ay kulaalayso iyo kuwa dagaalo qabiil ay ka jiraan arrintaana ay dhaawac weyn ku tahay maamulka galmudug ee uu hogaamiyo axmed cabdi kaariyo qoorqoor qabaa'iladii waad aragtay say isu dagaalamayaanoo tuulo tuulo u gudbi karta maanta galmudug ma lah al-shabaab awood aad u badanaysoo duldhigeen galmudug ilaa bacaad weyn waxaa ka jira waad aragtay caqabadaha maamulka galmudug heestaa intaa way kasii ballaaran yihiin waxaana xusid mudan in inta u dhexaysa gelinsoor iyo gaalkacyo ay jidgooyooyin dhigteen ciidamo ka tirsan maamulkaasi kuwaasi oo horey tababaro ugu soo dhammaaday waxaanay sheegeen inaanay oggolaa karin in waddada la isticmaalo maadaama iyagu wax mushaara aanay haysan ciidamadan ayaa waxay ahaayeen dabley beeleed oo laga soo aruuriyey goobo isbaarooyin u yiileen waxaana ka go-an inay isbaarooyinkoodii ku noqdaan abaalmarino qaali ah ayaa la guddoonsiiyey ardaydii ka qalin fulay machadu shareeca litacliim alcaali ee dhowaan lagu soo xiray qaybo ka mida wilaayada baay iyo bokool warbixinta warkaas waa kan mar kale haashim cabdinaasir
سل العوان وسلها أنت أخينا أنا الإخاء أنا حبل به اعتصما له النواد وكنا خير معطينا
habeenadii aynu soo dhaafinay barnaamijka dhuuxa waraysyada waxaan ku soo baahinay codod laga jeediyey munaasabad ballaaran oo loo qabtay ardadii dhammaysatay macdu shareeca litacliim alcaali kuwaas oo dhowaan ka kala dhacay walaayaadka islaamiga ah ee galgaduud iyo baay iyo bakool oo dhaca koonfurta iyo bartamaha waddanka soomaaliya horey waxaad u dhagaysateen mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo qaar ka mid a odayaasha dhaqanka kuwaas oo ka hadlay munaasabadda ka dhacday walaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool ka hor inta aanaan idiinsoo gudbin hamaalmarintii la guddoonsiiyey ardayda waxaad ku soo dhowaataan kelimaad munaasabadda ay ka jeediyeen qaar ka mid a hoggaanka ku dhaqanka shareecada islaamka waxaana ugu horeeya suldaan cabdiqani cabdulaahi maxamed guddoomiyaha odayaasha dhaqanka walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka xafladii dafcadii labaad ee macad shareeca litacliim alcaali oo ah mirihii macaahidda qabaa'ilka ilaahay baan uga mahadnaqaynaa wax badan uma umaradeenna xarakatu shabaab almujaahidiin amiirkeenna guud asheekh abu cubayda ilaa umaradeenna wulaadda iyo qof kastaoo gacan ka geystay waxaan leenahay ilaahay ha idinka ajirsiiyo mirihii macaahidda qabaa'ilka inaan guranayno macaahidduna sida lawada og yahay khayr iyo wanaag oo ilaahay quluubta amiiryadeena ku soo tuuray bay ahayd sida wax kastaoo la bilaabayo weliba khayrka iyo diinta ay tahay markii la bilaabayo culays baa ka jiray runtii culays baa la dareemayey nuqabada nuqaba shareeca ah marka macaahid loo diro waxa ugu badan ay ka welwelaan ee culayska ku waxay ardayda waxaa marmarka qaarkood la waayi jiray qabaa'il lacagtii bixiyey ayaa la waayi jiray ilmaha markii la iskaashaday xarakadeenna oo wilaadda lagu daray maktab dacwa nuqabada iyo waalidiinta ilaahay quluubtii qabaa'ilka wuu furay waxaana la gaadhay markii la sabray oo ikhlaas lagu shaqeeyey oo arrintaa diinta ah loo dhabar adeygay in maanta macaahiddii qorshihii loogu talagalay ay ka bateen ardayda hadda u dambaysay ee la xareeynayey macaahidda wilaayaadka dib baa loo dhisay guryo xaqiiqatan guryaha dib loo dhisay intay ku fillaan waayeen ilmihii baa ku imanay adeer macti goormaa la furayaa macti goormaa la furayaa
sidoo kale waxaa munaasabadda hadal ka jeediyey guddoomiyaha odayaasha dhaqanka walaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool malaaq muxudiin cabdiraxmaan awalan ilaahay aan mahadnaqaan mahad bilaawi dhammaadan lahayn intaas kuba aad mahdi ilaahay bacdiya ma koobo kor ilaahay maylayaa waa in tacuduu nicmat allaah laa tuxsuuha ma koobo korno bacdallaahi ma in mahadnagaane xarakatu shabaab almujaahidiin waa bifadl illaahi wa biraxmatihi geeka may baroogne ini culmadda ayar habato waata kooban walha ka barata waktigaas koobgal haka- haka baratiin umatu dhan ilaahay ka anfa may hamarnay wakti lankii alle islaamka taw- tawxiidka tawxiidku kun sheego oo ilaahay shilaysa ilaa abuude lankaal malka dara kora la era ha surumo ma dheerayn wakti jeer eedan dhawaay ardaydii lamaad oo ha ku bahen macahdu shariica ha ku bahen iyo walaalahan un ha tortoo fadhiina eh walkii liibani haani hor maykala liki liibanay haani hata ka jaroon dhamaynaba ka liiban khudbooyinka maalinka jimaacada ayuu akriyaayan hata roogan masaajid iyo khudbooyinka ka akriyahay sheekhadiyaalkii iyo culmadii kara asharadii oo kale jeeda
intaas kadib waxaa dhankiisa madasha ka hadlay ugaas cabdulaahi macalim haaruun oo ka mid a odayaasha dhaqanka walaayada islaamiga ah ee gedo ilaahay baa mahadle subxaanahu wa tacaalaa noo soo wargeliyay kulankan ilaahay baa ku mahadsan waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa hana fadilo khayr baan haysanaa nabigana calayhi salaatu salaam wuxuu yihi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi qof kas oo codkan maanta uu gaaro waa mas-uul qiyaamo waa la weydiina haddaan lagu dhaqmin waxaan leeyahay qof walow ilaahay ka cabso camalkan wixii lidi ku ana ka hortag garabna istaag hadaa bilahi towfiiq gunaanadkii munaasabadda waxaa abaalmarino qaali ah la guddoonsiiyey ardadii galay kaalimaha hore kadib imtixaan laga qaaday ardada kuwaas oo la guddoonsiiyey abaalmarino qaali ah oo ay ka mid yihiin lacago dollar ah kombiyuutarro iyo sidoo kale shahaadooyinka diblomaha sare magacyada ardada gashay kaalimaha hore waxay kale yihiin aweys cabdiraxmaan maxamed kaas oo galay kaalinta koowaad waxaana abaalmarin ahaan loo siiyey kombiyuutar iyo lacag dhan shan boqol oo dollar iyo sidoo kale shahaado sharaf ardayga ku guulaysta kaalinta labaad waxaa lagu magacaabaa maxamed cabdulaahi maadey kaas oo la siiyey kombiyuutar iyo lacag dhan afar boqol oo dollar iyo sidoo kale shahaado sharaf والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله تعالى وحان لنا يا سادة الخير زدتم حفلنا عبقا من عنبر العطر مسكا ونسرينا طبتم وطاب لنا في الحفل مجلسكم فمرحبا قد تواطأتم لنادينا وحان هدنا قد قرينا إن كالميه ardayda abaamurintooda ahayd iyo qaybintii shahaadooyinka ardayga ugu horeeya ee aan u yeeri doono wuxuu noqon doonaa ardaygii ku guuleystay kaalinta ah assuluuk ama al- alkhuluq alxasan maadaama ay tahay diinteena diinu lkhuluqi nebi maxamedna sal alla alay slam ilaahay uu usoo diray inuu dhammaystiro akhlaaqda teeda wanaagsan waxaan marka muhiimadda ugu horreysa aan siinaynaa ardaygii ku guulaystay kaalinta akhlaaqda waa ardayga lagu magacaabo maxamed macalim xasan in sha allahu tacaalaa wuxuu ahaa ardaygii kaalinta akhlaaqda galay waxaan hadda u yeeri doonaa insha allahu tacaalaa ardaygii galay kaalinta koowaad marka laga eego dhanka aqoonta muddadii uu socday machadka fatrooyinka oo dhan marka la isku daro darajaadka qofka uu keenayay marka la isu geeyey ardaygii kaalinta koowaad galay een, ayaan u yeeri doonaa waxaana lagu magacaabaa ardayga aweys cabdiraxmaan maxamed ardayga aweys ah wuxuu ku guulaystay xaasuub ama kombyuutar iyo lacag shan boqol oo dollar ah iyo shahaadadii takharujka ee machadka machad ashariica litacliim alcaali ardayga kaalinta labaad galay magaciisu waxaa la yidhaahdaa maxamed cabdullaahi maadey wuxuu abaalmarin u helay xaasuub iyo lacag afar boqol oo dollar ah waayo waxaan u yeerinaa ardayga saddexaad ee kaalinta saddexaad galay laguna magacaabo ibraahim cabdullaahi cali ibraahim cabdullaahi cali isagana wuxuu abaalmarin u helay xaasuub uu ku shaqeyn doono islaamka ugu shaqeyn doono siduu sheekha noo sheegay iyo lacag saddex boqol oo dollar ah iyo shahaado shahaadadii takharujka ee machadka quluu maa shaa allah ilaahay subxaana wa tacaala cilmigooda iyo cimrigoodaba ha u barakeeyo Een, intaa waxaa noogu eg ardaydii gashay kaalimaha hore hadday tahay dhanka waxbarashada iyo hadday tahay akhlaaqdaba wajazaakum allahu khayran dhammaan dadkii ka soo qaybgalay xafladda waan u mahad celinaynaa hadday yihiin culummo hadday yihiin iyo mas-uuliyiin arday macalimiin iyo jumhuurta qeybayda kala duwan waan mahad celinaa waxaan leenahay jazakum allahu khayran ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankiina xasanaadka aan kugu daro insha allahu taala intaa ayay noogu eg tahay wajazakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu munaasabadii lagu sagootaynayay ardada ka qalin jebishay macadu sharaaca litacliim alcaali ayaa ku soo dhammaatay jawi xasiloon waxaana dhammaan ardadii la guddoonsiiyey shahaadooyinka dubloomaha sare waxaana ay awood u leeyihiin inay iska diiwaangeliyaan jaamacadaha islaamiga ah ee lagu daraaseeyo culuumta sharciga ah
أنت أخينا أنا الإخاء أنا حبل به اعتصمات له النوادي وكنا خير معطينا
halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambayntiina tirada dadka ameerikaanka ah ee u dhintay koronafirus ayaa ka gudubtay in ka badan afar boqol oo kun iyadoona maalintii shalay oo keliya ay dhinteen in ku dhow afar kun oo ameerikaan ah caabuqa covid sagaal iyo toban ayaa saacadihii lasoo dhaafay mar kale gumaad baan ka geystay gudaha dalka maraykanka xilli cudurkan uu si aad ah ugu faafayo wadamada reer galbeedka wararka ka imaanaya wadanka maraykanka ayaa sheegaya in maalintii shalay oo keliya uu kaloona dilay dad ka badan saddex kun lix boqol siddeetan iyo saddex ruux halka sidoo kale uu soo ritay laba boqol afartan iyo laba kun oo ameerikaan ah sida lagu daabacay websayte-ka world mintaris ee si caalami ahan ah u soo gudbiya dhibaatada uu korona ka geysto caalamka korona ayaa shaqola-aan ka dhigay dad ka badan labaatan iyo siddeed milyan oo ameerikaan ah kuwaasoo ay dhaqaale xumo baahsan ku hayso gobolada dalka maraykanka warkii oo aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan dhagaystayaal waa naga intaa